إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسو جرني كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الحج باب كوغوه الرئية أيام كده جرني أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أيام كده جرني وعنه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي سمع رجلا منه مقل يقول الطهي لبيك إله وانكو أجيبي عن شبرما شبرما أيان كأجيبي قال النبي خير من وكما شبرما شبرما وكما قال وقل أخ وورال شبرما أخ وورال walaalkaasoo lii aniga ii sugnaaday ow amase qariibun waa nin qaraabada ah qariibkaasoo lii aniga ii sugnaaday qaala nabigu wuxuu ku yidhi xajajta can nafsika nafsadaadan ma ka xajiday qaala wuxuu yidhi ninkii laa kama xajin qaala nabigu wuxuu yidhi xuja can nafsika nafsadaada horta ka xaji uma markaad naftaada ka xajido ka gabaal xuja can shubruma shubruma ka xaji rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wabnu maajana waa wariyey wa saxaaba ibnu xibbaan ibnu xibbaan ayaa saxiix yeelay waraajix sida raajixa cinda axmed laa cinda alxaafid cinda axmed sida raajixa ah waqfuhu waa xadiiska mawquufnimadiisa oo calaa cabdilaahi bni cabaas uu mawquuf ku yahay xadiidkan aad ayay ahlucilmigu iskugu qilqalaafaan xagga waxa weeyaan rafciga iyo waqfiga aad ayay ahlucilmigu iskugu qilqilaafaan imaamu axmed iyo imaamu daxaawi ibnulmundir iyo qayrkoodba waxay rajaxeen inuu mawquuf yahay sida xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka uga soo naqliyey aimo kalena way saxiix yeeleen aimo kalena way saxiix yeeleen bayhaqi wuxuu yidhi hada isnaadun saxiix laysa fii hada albaabi asaxu minhu bayhaqi sidaas ayuu yidhi xaafid ibn lmulaqin fii khulaasati badri lmuniir wuxuu yidhi isnaadu saxiix calaa shardi muslim sheekh naasirdiin albanina irwaa lkhaliilka ayuu ku saxiix yeelay aimo badana markay rajaxeen xadiidka marfuuca ah oo uu ka mid yahay ibnu xibbaan oo uu ka mid yahay bayhaqi oo uu ka mid yahay cabdulxaq oo uu ka mid yahay ibnu lqadaan oo uu ka mid yahay nawowi oo uu ka mid yahay waxa weya ibnulxajar laftirkiisa iyo qayrkoodba waxyaalaha lagu rajaxayna waxaa ka mid ah ibnulqadaan oo kale wuxuu yidhi waxyaalaha xoojinaya marfuuca waxaa ka mid ah ruwaadda oo xadiiska rafciday oo marfuuc ahaan u wariday waa hiqaad marka falaa yaduruhum waqfu lwaaqifiin qolada isagoo xadiisku mawquufkaa wariday waxba ka dhibi mee sababto allaba unbay mid tahay inay soo xifdiyeen ragga rafciyey waxa weeyaan wax aysan soo xifdin kuwa xadiiska mawquufnimada u wariyey waa mid tan labaad waxaa dhici karta qolada xadiiska mawquufka ah oo qowl cabdullaahi ibni cabbaasa wariday inay cabdullaahi ibni cabbaas ka wariyeen ra'yigooda qolada xadiiskaoo marfuucaa waridayna inay cabdullaahi ibni cabbaas ka wariyeen riwaayadiisa waxaana la ogsoon yahay raawiga qad yufti bimaa yarwi raawiga xadiiska nabiga ka warinayo saxaabiga waxaa dhacda mar xadiidka inuu wariyo oo uu yidhaahdo qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam kada wa kada haddana mar kale waxaa dhacda inta masalada la weydiiyo inuu fadwoodo waxa weyan xadiidkii macno waafaqsan marka qofkii marka horeeto uu nabiga u tiirinayay maqlaa xadiid marfuuc oo nabiga loo tiiriyo uga warinaa qofkii asagoo fadwoonaya maqlaana wuxuu uga uga warinayaa fadwatiisaoo qowlkiisaoo mawquuf ah marka way dhacdaa marka isma diidaydo in waxa weyan ruwaadda gabalna cabdullahi ibni cabbaas ay uga wariyaan bifadwatihi waxa weeyaan gabalna ay u wariyaan xadiidkii oo marfuuco nabiga uu rafciyey ma isdiidayaan marka xadiidka inuu waxa weeyaan yahay xadiis marfuuca ahlucilmigaas ayaa ayday oo xoojiyey dhinacaas wa canhu can cabdilaahi bni cabaasin ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam samica wuxuu maqlay rajulan nin yaquulu leh labayka ilaahayo waan ku ajiibaa can shubruma shubruman ilaahu kaa ajiiba anugu anugu waxaan ka socdaa shubruma ninkaasaan ka socdaa oon ka xajinaa marka xadiidku wuxuu daliil u yahay qofka waxa weeyaan inuu qof kale ka xaji karo dadka laga xajiyaa marka waa un labo qofka laga xajinayaa waa un labo inuu yahay qof nool iyo qof dhintay inuu yahay labadaas mid weeye qof dhintay hadduu yahay waxa weeyaan xadiidkii cabdullahi ibni cabaasan soo marray imaam bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey inay waxa weeyaan islaan reer juhayna ay nabiga u timid oo ay ku tiri hooyaday nadar ayay gashay inay xajido mana xajin ilaa ay dhimatee ma ka xajiya oo nabigu yidhi nacam xuji canha xadiidkaas wuxuu daliil u yahay qof dhintay in laga xajiyo oo xaj waajib ku yahay haduusan waajib ku ahayn kana dardaarmin daliil ay u baahanta waa inuu waajib ku yahay oo isagoo waajibka gudan uu dhintay amase uu ka dardaarmay oo yidhi yaysanba waajib ku ahaana halayga xajiyo laakiin isagoon kana dardaarmin waajibna uusan ku ahayn aabban xaj sunnaa u xajina ama hooyo daliilay rabtaa taas daliil ma leh kaas waa qofkii dhintay oo xaj waajiba lagu lahaa xadiidkaas saxiixulbukhaariga ku sugana u daliil ah qofka nool oo laga xajinaa waa laba mid inuu yahay qof nool oo gaboobay waa duqoobay ma awoodo safarka qofkaas xajkiina waa ku waajibo wuu haystaa dhaqaalihii xaj uu kula waajibi lahaa laakiin isaga jirkiisa ma awoodo inuu xajiyo qofkaasi qof kaluu dirayaa qof kalena ka xajinaa waxaana u daliila xadiidka cabdullahi bni cabaas ee bukhaari muslim ay wariyeen ee waxa weyn cabdullaahi bni cabaas uu yidhi nabiga waxaa u timid sala allahu calayh wasalam islaam reer khascam ah marka xadiidkii khascamyada ayaa u daliil ah islaamtaas waxa weye nabiga markay u timid waxay tidhi waajibkii alloo addoommada ilaahay xajka kula waajibiyey aabbaheeyuu haleelay waana duq gaboobay marka oo aan daabadda isku celi karina maka xajiyaa nabiguna wuxuu ihi nacam xadiidkaasuna wuxuu daliil u yahay qofkii gaboobay oo aan awood u lahayn asagu uu ku xajiyo laakiin dhaqaalihii haysta in laga xajiyo waana shardi asagu inuu idmay oo qofka ka xajina uu dirsaday ee qof nool oon ku dirsan kama xaji kartid waa inuu asagu ku diray oo naa'ib kaa dhigtay ahlucilmigu waxay yidhaahdaan waxaa la haleeshiina oo looga qiyaasana odagaas gaboobay ama hooyada gabowdayna waa la mide waxaa la haleeshiinaa qofka jiran jiro aan la rajaynayn inuu ka raysto kaasaa looga qiyaasanaa oo la waafajinaa ha yidhahdeen oo kaasaa la ilxaaqinaa marka dadka laga xajinaa iyagoo nool waa labadaas waa qof gaboobay iyo qof jiran jiro aan rajo laga qabin inuu ka raysto oo aan awoodin labadaas weeye midna waa qiyaas midna waa nas qofka dhintayna waa qof dhintay oo xajku waajib ku ahaa qof dhintay oo xajku waajib ku ahaa laakiin isagoon waxba waajib ku ahayn oo dhintay in laga xajiyo daliil ma leh xadiidkan marka wuxuu ku daray oo siyaado la yahay qofka qof kale ka xajinaa waa inuu asagu naftiisa horay uga xajiyey waa inuu naftiisa horay uga xajiyey weeye hadduusan naftiisa horay uga xajin ma xaji karo mana ka ansaxayo waana sida qowlka shaaficiyada iyo xanaabilada weeye waa qowlka shaaficiyada iyo xanaabilada xadiidkaanaana u daliil ah xadiidka haddee marfuuc ahlucilmiga gobola ka dhigeen oo qawiyeeyeen hadduu sidaas yahay waa xuja haabita ah haddii laidhaha waa mawquufna cabdullahi bni cabaas uu ka sugan yahay mukhaalif saxaabiyana looma hayo ayadana markaa waa xuja cinda bacdi ahlilcilm marka qofku ilaa uu naftiisa ka xajiyo qof kale kama xaji karo sidaas waxaa khilaafay xanafiyada iyo maalikiyada oo le waxba shardi maahan ee qofaan waxa weeyaan isagu weligiisba naftiisa ka xajin oo xajkiiba hadda isaga kuma waajibin hadduu rabo qof kaleeto waxa weeye naaib waa ka dhiga karaa waxayna deliishadeen labadii xadiidoo soo hormaray khafcamiyadda xadiidkeedii oo uu nabigu yidhi xuji canhu iyo xadiidkii waxa weeyaan sidaasoo kaleeto burayda oo nabiga sal allahu calayh wasalam islaana u timid markaasay tihi hooyaday ma xajine ma ka xajiya markaasuu nabigu yidhi xuji canhaa imaam muslim aana saxiixiisa ku wariyey waxaa la mida sidaasoo kaleeto gabadhii oo reer juhayna ayadana nabigu wuxuu ku yidhi waxa weyan xuji canha axaadiistaasa u daliilahay yihahdeen meeshay ka daliishanayana waxay tahay nabigu istifsaar ma weydiin tafsiil ma weydiinoo ma dhihin adiga horta hooyada aad ka xajididay ama aabbahaa eh waxa weyan aduu horay ma u xajiday nabigu ma weydiin tafsiilkaas waxayna qaacidadu tahay tar tarku listifsaal fii maqaami alixtimaal yunazalu manzilat alcumuumi fi laqwaal waxa weeyaan sida qowlkaba cumuum looga qaato haddii nabigu qofku suaal weydiiyo haddii nabiga qof su-aal weydiiyo nabiguna uusan istifsaar weydiin oo uusan dhihin ma saasa mase waa saas ee uu u fadwoodo waxaa laga qaadanaa inaysan kala qaad lahayn inay sidaanta inay sidaanta inaysan kala qaad lahayn marka nabigu ma weydiinaya oo ma dhin adigu ma xaji hadday kala qaad ku jiro meesha oo qofkii naftiisa ka xajiyeyna qof ka xaji karo kaan naftiisa ka xajinna uusan ka xaji karin nabigaa weydii lahaa tafsiilkaas ka tegidda uu ka tegayaan cumuumka ka qaadaynaa sidaasay yidhaahdeen maalikiyada iyo xanafiyada laakiin taas waxaa looga jawaabaya sida uu yidhi cabdullahi bnu saalex alfawsaan waxa weeyaan axaadiidta aad deliishanaydaan waa caam xadiidkan culammada kale deliishanayaanna waa khaas oo cabdullahi bni cabaas oo dhahaya waxa weeyaan naftaada ma ka xajiday ya waa khaas khaas iyo caamna isma tacaarudaan khaas muqadam cala alcaam xadiidka khaaska waa laga hormariya caamka idan marka xadiid khaasaa yaalla caam marka lagama horkeeni karo sidaas wey marka sida raajixa ah qofku ilaa uu naftiisa ka xajiyo qof kale kama xaji karo xadiidkan wuxuu kaloo tusayaa qofku qofka uu ka xajinayo inuu magciisa sheego qofku qofka uu ka xajinayo inuu magaciisa sheego oo waxa weeyaan uu yidhaahdo maalan qof markuu ka xajinayo labayk allaahuma can fulaan inuu yidhaahdo oo qofku qofku ka xajinayo uu sheego maalan cumru ka xajinaa waa inuu yidhahdo labayka cumratan can fulaan hooyadiis ka xajina can ummi aabis can abi haddii kaleeto hebel hebel magaciisi uu sheego sidaas weeye hadduu xaj uu yahay uu yidhahdo labayk allahuma xajan can fulaan hadduu xaj iyo cumro yahay u labayk allahuma xajan wa cumratan can fulaan marka qofka laga xajinaa magaciisa in la sheego ayaa xadiidkaanu isbaatina ahlucilmiga waxay ihahdeen haddii uu hadda halmaamana oo mararka gobol waxaa dhacda qofka qofaa laleeyahy ka xaji qofuu yaqaan iyo qofu maqlay midna maaha marka qofaa laleeyahy ka xaji marka magaciiyaa loo sheegaa warqaduu ku qortay waa ka luntay hadhow waxa weeyaan xajkiina inuu galuu rabaa meeluu magacii ka raadin mare wax dhibaato ma laha yidhahdeen labayk allahuma labayk daasu iska wada waa u niyeysanaa bis dhibaato ma laha yidhahdeen cabdullah bin sal fawsanna minxada halkan wuu ku sheegaya mas'alada kaleeto oo xadiidkan laga qaadanaa waxa ay tahay qofka fadwoonaya mas'alada waxaa habboon inuu tafsiil weydiiyo saa'ilka sababtoo fiiri nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu arkay ninkan dhahaya labayk allaahuma can can shubruma nabigu wuxuu ku yidhi shubruma waa kuma uu yidhi fiiri waa kuma uu yidhi wuxuu yidhi cabdullah bin saalix alfawsaan waxaa dhici karta markaa su-aasha nabigu weydiinaa ninkaanu nin iska jaahila inuu yahayo shubrumuhu asagaba yahay ha asagaba inuu yahay dhici karta oo uu mooday waxa weeyaan qofku markuu xajinaya in naftiisa laga rabo inuu sheego marka haddii uu naftiisi yahay hadda wa iska cadda inaan wax dama lo haddii kaleeto qof kale yahayna masaladii tafsiilkiiya ku jira adiga naftaadan ka xajiday ah idan intaadan jawaabinoo waxaan waa xalaal iyo waa xaaraan dhihin inaad istifsaar weydiidoo tidhaahdo arrintuu sidaas miya mase waa sidaas aa xadiidkan laga qaadanaa marka ayaa xadiidkan laga qaadanaa marka taasna xadiidka ayaa laga qaadanaa waana masale muhiima iyadana waa masale muhiima waxaa kaleeto halkan uu baraarujiyey cabdullahi bnu saalex alfawsaan minxatulcallaamka qofku markoo qof kaleeto uu naa'ib ka yahay oo ka xajinayo waxaa habboon inaan ujeeddada uu qofka uga xajinaa noqon dhaqaale aad heshi dad badana waxa weeyaan xajka markuu la gaaro si uu dhaqaalo u helo wuxuu leeyahay waxa weeyaan war qof laga xajinaya war qof laga xajinaa la soo raadiyo ujeeddadiisuna waxa ay tahay dhaqaale inuu helo sidaas waa laga fiican yahay taas waxa weeyaan waxay noqonaydaa marka qofku acmaashii saalixada ahayd adduunyo inuu ku doonayo waxaa khatara marka inuu soo galo man kaana yuriidu alxayaata addunya waziinata nuwafi ilayhim acmalahum fiiha wahum fiiha laa yuqasuun ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annac waaba khatarba qofku inuu camalkii saalix ahaa ee waxa weeyaan janno lagu raadi jiray adduunya inuu ku raadiyo waa arrin laga fiican yahay mana ahan da'bu saalixiin marka waxaa fiican ay yidhaahdeen qofku laba inuu mid niyeysto qofkan uu ka xajinayo inuu ixsaan samaynayo oo aabbihiisuu ka xajinaa ama hooyadiisu ka xajinaa ama qof qaraabadiisu ka xajinaa ama si qof kaleeto ixsaan kulahaayo macallinkiisi shiikiisu ka xajina qofkan inuu u samafalayo waa mid tan labaad waxay tahay inuu waxa weeyaan xajkii u rabi lahaa qofkaan aad u jeclaalaha inuu tago meeshaas dhaqaalo uu ku tago ma awoodo wuxuu rabaa marka meeshii inuu ku tago qofkaana ka xajiyo asna uu mashaacirtii barakaysna tago ilahay kusoo caabiyo sababtoo ah qofku markuu qof ka xajiyo meesha aado acmaasha xajka oo uu samaynayo waxaa iskale qofkuu ka xajinayo laakiin salaada uu ku tukana xaramka oo halkii salaada boqol kun ay ka fadli badan tahay isaga iskale adkaarta uu ku akrisana qur-aanka uu ku akrisana ducooyinka uu ku ducaysana waxaas oon isaga iskaleh marka waxa weeyaan wax farabadan uu qofkii soo hela maadaama uusan dhaqaalihiisii ku tegi karin wuxuu danaynaa markaa inuu meeshii barakaysnee tago oo uu khayraadkaas soo helo sidaas hadduu u qaata ood meeshii tegtidna waxa weyan iyaduna dhib male marka labada mid inuu maqsadku yahay ama labadaba isku yahay qofkaana aad u sabafashid adigana meeshii qaybka badneed aad tegtid laakiin waa inaan maqsadkiisu noqon khulaasadiisu waxa weyn aad dhaqaale ka heshid tan kaleeto ilaahay inuu uga cabsadaa la rabaa qofka qof dhaqaale inta ka qaada waa ka xajinaa yidhaah ilahay inuu uga cabsado laba shayba o sanadaas hadduu uga qaaday inuusan sanada dhaafsiin dad badan waad arkaydaa iyagoo kule shiiqo waxa weya sanadii hore tan xoogaa gaajoona saddex qof aan ka qaaday saddex qof aan ka qaaday mid walbaan idhi sanadaanaan aabbaha ka xajinaa midaan ka xajiyay labadii kaleeto aa laygu leeya waxaan sameeya shiiku isagoo dhahayda arka ka warta ina lilahi wainaa ilayh waa musiibo ka waran waa musiibo khatar ilaahay inuu uga cabsado oo sanadkii hal qof ka badan lagama xajin kara hal qof ka badan uusan ka qaadin qofkaasna uu siday tahay uga xajiyo oo u ilaaliyo acmaashii xajka sidii sharciga aheed oo hadduu yaqaana uu ilaaliyo hadduusan aqoonna ahlucilmiga weydiiyo uu wax weyn xajkii siday aheed u ilaaliyo haddii xaj kaliya loo diray iyo waa inuu kala yaqaan in xaj iyo cumro loo diray waa inuu kala yaqaan in loo diray ifraad iyo tamatuc iyo qiraan kii loo diray waa inuu yaqaan wax cadna waa inuu qofka kula ballamaa marka arrintaasuna waa arrin aad u muhiim ah oo qofka baahidu inaysan balaayo u xambaarin iyo naar marka taasna waa muhiim wa canhu can cabdillaahi bni cabaasin qaal khatabanaa rasuululahi rasuulka allah sala allahu calayh wasalam khudba noo akriyey faqaala wuxuu yidhi rasuulku ina allaha alle kataba calaykum dushiinuu ku waajibiyey alxaja xaj kataba iyo farada iyo wajaba isku mid farada kataba wajaba iyo alfaadaasna wujuubka loo isticmaala ina allaha alle kataba waa waajibiyey calaykum korkiina alxaja xaj faqaama waxaa istaagay alaqrac ibnu xaabis faqaala wuxuu yidhi afii kulli caamin yaa rasuul allah ma sanad kastaa rasuulka ilaahayo qaala nabi wuxu uhi low qultuhaa haddaan dhihi lahaa kelimadaas nacam macnaha lawajabad way waajibi laheed lawajabad way waajibi laheed haddaan saas dhihi lahaa alxaju xajku maratun waa hal mar famaa zaada wixii ka badanna fa huwa tadawucun waa sunno rawaahu alkhamsatu shantiya wariyeen hayra tirmidiyi tirmidi marka laga reebo afarta kale wariyeen saddexda kale sunanka iyo axmed ayaa wariyeen waana xadiis saxiixa xadiidkaasu xaakim wuxuu yidhi isnaadu saxiix sheekh naasudiin albanina wuu saxiix yeelay oo wuxuu ku saxiix yeelay irwaau lkhaliilka iyo saxiix sunan abi daawuud imaam axmed shaakirna wuu saxiix yeelayoo taxqiiqa uu ku leeyahay musnadka ayuu ku saxiix yeelay xadiisku marka waa xadiis saxiixa laakiin xaafidku macnahaanu u wariyaye lafdigii sunanka ma ahan lafdigu lafdigii ma ahan oo lafdiga waxa weeyaan uu xadiisku sunanka ugu sugan yahay iyo axmed waa sidaan lafdigu wuxuu yahay ana aqrac ibnu xaabis sa'ala nabiya sala allahu calayh wasalam aqrac ibnu xaabisaa weydiiyey nabiga faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow alxaju fii kulli sana alxaju fii kulli sanatin aw maratan waaxida xajku ma sanad kasta mase waa hal mar qaala wuxuu yidhi nabigu bal maratun waaxida maya waa hal mara faman zaada qofkii siyaadiya fa huwa tadawucun siyaadadaas waa sunno lafdigaas way lafdiga abi daawuud weliba marka xaafidku macnahaanu xadiidka u wariyaye lafdigiisi kuma warin lafdiga oo waxa weyan abu daawud waa lafdigaas lafdiga muslimkana waxa weeye nabigaa khudbeeyey khadabana rasuul lahi sal اlahu alيه waslm faqaala markaasuu yidhi yaa ayuha الnaas qad farad allahu calaykum اlxaja faxujuu ilaahay dushiina xaju ku waajib yeelay xajiya marka faqaala rajulu ninaa yidhi ninkan hadday riwaayadda kaleta sunankaas fasirtay wa aqrac ibnu xaabis a kula caamin yaa rasuul allah ma sanad kastaa fasakata nabigu waa aamusay xataa qaalahaa alaaan ilaa ninkii saddex goor ku celiyey afii kulli sanatin afii kulli sanat saddex gooruu ku celiyey markaa saddex goor uu ku celiyay nabigu waa aamusay faqaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam low qultu nacam lawajabat walama sadactum haddaan haah dhihi lahaa sanad kastay waajib ahaa lahayd mana adnaan awoodeen marka waa raxmad ilaahay hal mar ayuu waajib yahay xajku hal mar ayuu waajib yahay xajku waxaa laga qaadana marka xadiidkaas xajku waa mar inta qofka cumrigiisa ah inta qofka cumrigiisa xajatlislaam waa hal mar xajatlislaam baa la yidhaha qofku hal maruu ku waajiba waxaa la rabaa markaas laakiin isagoo qaangaar ah oo xor ah inuu xajiyo oo muslim ah isagoo muslim ah oo qaangaar ah oo xor ah maxaa yale waxaan soo ogaana isagoo saqiira hadduu xajiyo inuu soo celiyaa laga rabaa isagoo addoona hadduu xajiyana inuu soo celiya hadhow laga rabaa markuu qaangaaro idan halkaas xaj waxaa laga rabaa inuu qofku xajiyo asagoo muslim ah oo baaliq ah oo caaqil ah oo xor ah ayaa laga rabaa inuu xajiyo markaas uu xajinayo kala qaad ma leh dhaqaala uu asagoo helo ku waajibay inuu ku xajiyo iyo si kale ilahay inuu ugu fududeeyo hal mar hadduu xajiyo waajibku waa ka dhaca mar hadduu sidaas yahay khalaas wax alla wixii kale qofku xajiyo ama ha ka horeeyo qaangaarnimada ama ha ka dambeeyo xajatulislaam markuu la yimid wixii kale oo uu xajiyaa sunnay u tahay laba goor laakiin qofka isaga isku waajibiye laba gooruu waajibi karaa isagaana labada goor isku waajibiye mar waxay tahay nadar hadduu ku galo isagoon waxa weyan xajatulislaam lagu lahayn oo xajatulislaamkii gutay uu yidhi ilaahay shardi waxaa igu ah oo uu igu leeyahay inaan u xajiyo waajibay ku noqon dariiqada kale oo uu kula waajibi karaa waxay tahay inuu xirto isagoon awal waajib ku ahayn inuu ixraamto xaj xirto khalaas markuu ixraamto waajib waxaa ku ah inuu dhammaystiro kama bixi karo sida rabbulcaalamiin uu yidhi wa atimu lxaja waalcumrata xajka iyo cumrada dhammaystira mar hadduu qofku xirto khalaas waajibu noqona ma iska bedeli karo macnaha inuu dhammaystira waajib ku ah ma iska ma ka bixi karo oo ma dhihi karo awalba sunnahayo waa ka bax la mid maaha soonka sunnada soonka sunnada qofka sooman oo iska cuni kara wuxuu dhihi karaa anu waa iska afuray isaga amiiru nafsihi ah marka xajku waa ka duwanye waa ka duwanye cumraduna hal mar ay waajibta waana soo ogaana iyada hal mar ay cumriga qofka waajibta inta kale cumrooyinka kale waa wada sunno waa wada sunno waaslu xadiiska asalkiisu fii muslimin uu ku sugan yahay min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu baabu lmawaaqiiti haada kanu baabu lmawaaqiiti miiqaadyaalkii baabkoodii weeye halkan waxaan uga hadlaynaa waxa weeyaan miiqaadyaalka xajka mawaaqiid waa jamcu miiqaad miiqaadkana laba u qaybsamaa mawaaqiid zamaniya iyo mawaaqiid makaaniya miiqaadku labadaas u qaybsamaa miiqaad oo zamaani ah iyo miiqaad makaani ah macnaheeduna waxay tahay miiqaad zamaani ah waa zamanka waqtiga loo xadiday oo sharcigu u xadiday xaj in la galo camal xaj in la guda karo waqtiga sharcigu u xadiday waqtigaas waxaa la yidhaahdaa miiqaad zamaani ah miiqaadkaa zamaaniga ah waa midka rabbulcaalamiin ku sheegay fii suurati albaqara alxaju ashhurun macluumaat xaj xajku waa bilo la yaqaan bilahaas bisha shawaal iyo bisha dulqacda waa ijmaac inay ka mid yihiin bilahaas macluumaadka labadaas waa ka mid labadaasaa ka mid ah tobanka ugu horeeya bisha dilxijana waxa weeye waa ay ku jirtaa qowlka jumhuurta ahlucilmiga laakiin gabalaa waxay leeyiin bisha dilxija oo dhan iyadoona ashulxajay ka mid tahy khilaafku intaas yartaa uu ku jira waxa weya bisha shawaal iyo bisha dulqacda labadaasu waa ashulxaj tobanka ugu horeeya ee waxa weeyaan dulxijana iyaduna waa ka mid keliya khilaafku muxuu ku jiraa dulxaja inta ka hartay oo tobanka inta ka dambayda ashulxajka ilaahay sheegay ma ka mid yahy intaasa khilaaf yar ku jira wax weyna maaha sababtoo ah habeenka tobnaad kadib xaj lama xidhan karo habeenka tobnaad oo bisha dilxija toban ay tahay haddii waagu bariyo oo salaada subax ay dhalato khalaas qofkan markaas ka hor xaj xidhan ma xidhan karo sababtoo xaj waxaa shardi u ah waxa weyn oo rugniga ugu weyn waxa ahan rabaa inuu qofku carafo tago carafana waktigeedu wuxuu dhammaana marka waagu beri marka haddaad xigato halkaad la aade halkaad la aade waktiga carafo waaba dhammaaday xaj aan carafo lahayn xaj ma ahan idan habeenka tobnaad mar haddii waagu beriyo khalaas wey xaj waa u dhammaatay qofkaan awal soo xihan qofkaan awal soo xihan marka ashhurulxaj oo miiqaadka zamaaniga waa labadaas bilood iyo tobankaas habeen wey miiqaadka oo makaaniga na waxa weeyaan ilaahay weynaa subxaana wa tacaala fadligiis iyo tacdiiminta uu tacdiimiyey magaalada maka almukarama meelo ayaa u cayina nabi moxamed sala allahu calayh wasalam ayaa cayinay meelahaas qof alla qofkii xaj u socda ama cumro u socda meelahaas ma dhaafi karo isagoon ka xihan camal ma dhaafi karo meela nabigu cayinay weeye oo qofka u socda maka ee doonaya xaj ama cumro meeshaas markuu maraya kama gudbi karo isagoon xaj iyo cumro mid xihan hadduuba u socdo waxa weeyaan xaj iyo cumro iskii kaloo ganacsi iskaga socda isagoo iska gelaya hadduu rabo marka meelahaas waxa weeyaan iyadana nabiga caddeeyey sala allahu calayh wasalam can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama waqata wuxuu u xadeeyey liahli lmadiinati reer madiina dalxulayfa meesha la yidhaha dalxulayfa waliahli shaam reer shaamna wuxuu u xadeeyey aljuxfa waliahli najdin reer najdina wuxuu u xadeeyey qarna almanaasil waliahli lyaman reer yamaneedna wuxuu u xadeeyey yalamlam hunna makaanadaasu lahunna dadka meelahaas deganu u sugnaadeen iyo waliman qofay u sugnaadeen ataa yimaada calayhinna meelahaas dushooda oo min hayrihinna ey min hayri ahlihinna dadkooda aan ahayn oo minman qof ah araada doonay alxaja xaj iyo walcumrata cumro waman qofkii kaana ahaada duuna daalika miiqaadyaalkaas meel ka sokayda fa min xayu meel ayuu ka harmanaa ansha'a uu ka bilaabay camalka xataa ahlu maka reer maka yuxrimuuna waxay ka xarmanayaan min maka makay ka xarmanayaan muttafaqun calayh xadiidkan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku xadeeyey oo waxa weeyaan ku caddeeyey afar miiqaad oo kacbada afar gees ka kala xigta oo dadka meelahaas soo maraya ay ka soo xidhanayaan acmaasha can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam waqata wuxuu u xadeeyey liahli lmadiina waqata macnaheedu waxa weya jacala miiqaata waqata wuxuu miiqaat uga dhigay liahli lmadiina reer madiina dalxulayfa dalxulayfe meesha la yidhaah ayuu miiqaat uga dhigay nabiga sala allahu calayh wasalam marka uu miiqaatka ka dhigayna waa xajatulwadaa sanadii xajatulwadaac uu nabigu xajinayey waana sanadii tobnaad xajatulwadaac sanadii tobnaad ee hijriyada ayay ahayd oo uu nabigu xajiyey sala allahu calayh wasalam marka xajatulwadaac ayuu nabigu xadeeyey taasna waxaa caddaynaya xadiidka cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhumaa ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen xadiidkaasaa caddaynaa oo wuxuu leeyahy cabdullahi ibni cumar ninaa istaagay masaajidka dhexdiisa markaasuu yidhi yaa rasuulallaahi ayna ta'murunaa an nuhilla rasuulka allahu halkaadna faraysaa inaan ka xarmanno inaan ka xarmanno masaajidka dhexdiisa ninku ka istaagay masaajidka dhexdiisana goormaa la joogay intaan loo bixin xajka taas marka wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar waxay tusaydaah laga faa'iidaysanaa su-aasha miiqaadku waxay dhacday qabla safar min almadiina intaan madiine laga dhaqaaqin oo masaajidkii nabigoo madiine la dhex joogo ayaa su-aashaasu timid nabiguna markaasu ka jawaabay sala allahu calayh wasalam marka markii xajka loo bixi rabay intaan la bixin iyadoo masaajidka nabiga la dhex joogo ayaa su-aashaasu timid markaasu markuu xadeeyey nabigu sala allahu calayh wasalam reer madiine nabigu wuxuu u xadeeyey dal xulayfa xulayfa waa taskiiru xalfaa xalfaana waa geed ka baxa meeshaas marka dalxulayfa magaalada madiina haddeer dhismuhu waaba soo gaaray dhismuhu waa soo gaaray laakiin magaaladii asalka aheed lix mayl ayay u jirtay ama koob iyo toban kilomitr laakiin haddee magaaladii hadda dhismihii maba kala go-naba saad u socoto u socoto u socoto waa dalxulayfaa tegey oo magaalada geeskeeda ah marka hadda waxaa loo yaqaanaa abyaar cali oo caamada waxay yidhahdaan cali ibnu abi aalib ayaa jinni meeshaas kula dagaalamay marka wuxuuna yidhi cabdullahi ibnu saalix alfawsaan minxaha wa haadaa kidbun laa asla lahu waana been aan raad iyo sal midna lahayn oo cali jinni meel uu kula dagaalamay lama hayo laakiin waa war caamaad calaa kulli xaal abyaan ah hadda loo yaqaan dalxulayfana waa magaceedii asalka ahaa halkaasaa nabigu u jiday marka wax alla wixii reer madiine ahayd madiine ka soo dhaqaaqa ee u socda maka ee xaj doonaa ama cumro doonaa halkaasay ka soo xidhanayaan camalkay xidhanayaan halkaas ayay ka soo xidhanayaan waa miiqaadka ugu fog maka afar boqol iyo labaatan kilomitr u jira afar boqol weliba khad sariica wey marka la qaado uu afar boqol iyo labaatan kilomitr u jira ee marka kale waddooyinka kale la qaadi jiray waa kasii fogaa intaas waa kasii fogaa intaas marka halkaasay ka soxeen waa miiqaadka ugu fog inta miiqaad meel camal laga soo xirto taasaa ugu fog inta kale waa ka wada sokeeya weli ahli shaam reer shaam waxa weeyaan waa syriya waa lubnaan waa filistiin waxa weeyaan waa urdun waxa weeyaan halkaas reer shaam oo dhan weli ahli shaam reer shaam waxaa nabigu u xadeeyo miiqaad uga dhigay aljuxfa meesha la yidhaahdo juxfa ayuu uga dhigay nabiga sala allahu calayh wasalam juxfada marka waa magaalo ama tuulo baaba'day oo ku taalla waddada maka iyo madiine udhexayda marka madiine laga soo tago ee maka loo socdo waxa weeyaan khad sariicaba lagu socdo waxa weeyaan dariiqaas agtiisay ku taalla lakin dariiqu toos ma dhex maro dariiqu ma maro laakiin dariiqa agtiisay ku taallaa waa magaalo baaba'day oo markii dambe waxa weeyaan t daadad iyo ku yimaadeen ay baaba'sheen marka waxaa hadda laga xarmadaa meel oo dhankaas galbeed ka xigtoo la yidhaha raabic oo shan iyo toban kilomitr meelahaasoo kale u jirto o la yidhaha raabic halkaasaa laga xarmadaa xoogaa iyadoo kala sii durugsanoo meeshii oo nabiga xadeeya xoogaaba ka durugsanta waana ijmaac mar haddaad miiqaadkii ka durugsanta inaad ka xidhan karto inaad ka xidhan karto uu xirmayo waa ijmaac sida ibnulmundir uu ijmaaca kusoo naqliyey marka meeshaasaa laga xirta inta meeshii baaba'day ilaa meesha laga xarmanaa waxay u baahan tahay maraafiiq caam waxay u baahan tahay waxa weeyaan suuliyaal iyo waxa weeyaan wax badanay u baahantah qofka ilaa meesha inuu ku diyaargaroobuu raba welidaha sidaas daraadee meelahaas nabigu xadeeyo laga soo xarmanaa wax kastoo qofka xajiga u baahnaayuu ka hela takaan dharkii awel soo gadaan meeshuu ka hela wax walba suuliyaalkii qubayskii weesadii waxa weeya catarkii iyo wixii laysku carfilayo meesha yaalli soo ma jeedid hadday jeebkaagayna ku yaallina ogow sadaqa weeya ulama jeeda marka waa diyaarsan yahay waa meesha marka waxa maraafiiqdii caamkaa looga baahay marka meel cidla ah oo bahlagaleena qofkii marka kaxirashadiis waa dhibeen sidaasaa raabiq looga xirtaa sidaasaa raabiq looga xirtaa weli ahli najdin reer najdi oo wax alla waxa kacbada dhankaas qorax ka soo bax ka xiga ah waxa weyn ama ciraaq ha ahaadeen ama dad kale ha ahaadeen waxaas oo sharqi ka xig oo dhan wey reer najdi marka hadda laleeyahy weli ahli najdin reer najdina nabigu wuxuu miiqaad uga dhigay qarna almanaasil qarna almanaasil iyo qarna thacaalib labadaba waa la yidhaahdaa laakiin haddeer waxaa loo yaqaan asayl amase asayl lkabiir aa loo yaqaan taas horeto raabiq oon ka soo gudubnay raabiq waxa weeyaan wuxuu u jiraa maka almukarama boqol sideetan iyo lix kilomitr boqol sideetan iyo lix kilomitr u jira oogaabaa ka durugsan reer najdi nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu miiqaad uga dhigay qarna almanaasil meesha la yidhaah oo haddana loo yaqaan asayl lkabiir kaas ayuu nabigu uga dhigay miiqaad toddobaatan iyo sideed kilomitruba u jiraaba isagu waa dhowya waa dhowya wali ahlilyaman reer yamaneedna waxaa nabigu miiqaad uga dhigay yolamlam yolamlam waxa weeyaan magacaas waxaa iskale ha yidhaahdeen ahlucilmiga oo mucaasiriinta buur oo buuraha tihaamo ka mid ah oo waxa weeyaan laba habeentii loo socda u jirta magaalada maka waa aada ugu dhowda iyadu aada ugu dhowda nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam hunna mawaaqiiddaas la soo sheegay lahunna liahli tilka almanaasil meelahaas dadka degana iskale ayagaa ka soo xidhanayaan dadka meelahaas degan ayaa ka soo xarmanaya iyo weliman qofkii ataa yimaada calayhinna korkooda min hayrihinna ayaga kayrkood xaalu yahay marka min hayrihinna xaa loola jeedaa maxaa loola jeedaa laba macnaba waa soo gelayda min kayrihina laba macnay soo gelayda cabdallah ibnu saalex alfawsaan isagu wuxuu ku fasiray qofkii miiqaadkiisu maalan wuxuu ahaa mid kale markaasu inta tegayu mid kale aad la dhihi maayo war miiqaadkaaga xaggaasu jira ood ka tag meesha la dhihi ma ayaduu ka xidhana miiqaad kalu lahaayada markaasu inta wareegu miiqaad kala tegey waa ka soo xihana min hayri ahlihinna daas way soo gelaydaa min hayrihinna ayay soo gelaydaa marka waxa weeyaan waxba ka dhibi maydo maalan wuxuu ku miaalay qof reer ciraaq ah aadal xulayfe iyo madiine aaday isagana qarnulmanazila laga rabay inuu ka soo xiro amase daatu cirqina la rabay inuu ka xirto marka qofkii nuucaas ahaa hadduu inta tago madiine ka soo xirto khalaas waxa weeyaan min hayrihina daasuu soo gela taas waa mid waxaa kaleto oo soo gelaya qofkii miiqaadkan waddan ka fog ka yimid kaas hadda waaba miiqaadkiisiyaaba la dhihi karaaba kaas waaba miiqaadkiisiiba iska sariix taas waxa wey oo matalan annaga haddeer halkaa miiqaad noo ah nagu yamaanaan dul marna khalaas marka yalamlam wey naga waaba miiqaadka yagiiba oo min hayrihina xataa maba nihinba anagu waaba miiqaadka yagaaba ahba ilaa waxa wey cid kastoo dhankaa inta ka timaada yalamlam marta waa nuuca marka mawaaqiidaas dadka meesha deganuna waa ka xidhanayaan dadka ka xageeya ee say u socdaan ku imaanayaana waa miiqaadkooda waa ka xidhanaya labadaas waa ka xidhanaya laakiin maslada muhimka faaiday abdal masaali fawsaan waxay tahay qofkii waxa weeyaan ahlucilmiga kale siday u naskareen u wada caddeeyaane sheekh cabdi xuseen cabaad lafkiisu risaaladiisa tafsiiru naasig oo faa'iidada badan siduu ugu caddeeyey qofkan hadda ka tegay maalan soomaaliya ee doonaya inuu ka xirto maalan wuxuu rabaa madiina inuu ka soo xirto hadda umada socdo maka toos inuu safarkan u galo ma rabo qofka soomaaliga halkaanu ka baxayaa wuxuu leeyahay aniga juddan ka degaa kadibna madiina iska aada qofkii marka markaasu madiine ka soo baxa maka soo aada dalxulayfuu ka soo xiraan khalaas qofkaas waxba waxa weyn xajkiisa kama dhimano waa si saxu ku yimi waa maxay waa min ayrihi waa min kayrihina dadkii meesha deganaa cidaan ahayn oo ku timid wey soo ma miiqaadkan isagu iskama lahayn miiqaad kalu laha min ayrihina weeyaan halkaasu soo gelaya min ayrihinadaas marka weeyaan halkaasay ka qaateen waana sidaas u wada nasgareeyaan nawowi oo kaleeto manaasigu asma sidoo kale ugu caddayna a'imadu sidaas u wada nasgareeyaan soomaalida xoogaa gabala ka shashakiya qaabkaasaana fudud xagga hadhow qofkii raba masaajidka nabigana inuu tago rabi lahaa inuu xajiyana raba dariiqada ugu fudud waa dariiqadan xagga inuu mara waa dariiqadan ah inuu inta juddo ka dego toos madiine u aado ee uu dhanka madiine ka soo xajiyo oo uu xaggaas inta cumro ka soo xirto sida ugu fudud waa sidaa qofku hadduu marka hore maka galo haddana yidha madiina usafra xoogaa inuu dhibdhibtoodaa dhacdo amaba ay u fududaa diidaba oo ilaa wixii maamul iyo idaare ayay ku jireen oo adugu waxaad khiyaar iska leedahay maahan marka qofka inuu halkaas eego wax dhibaato male qofka mamnuucay ka tahay inuu miiqaadka ka gudbo waa qofka maka ku socda qofkaas miiqaadka kama gudbi karo biduuni ixraami miman araada alxaja miman dad xaalu ka mid yahay araada doonay alxaja xaj tanna maxaa loola jeedaa qofka la leeyahay mawaaqiiddaas markuu marayo ha ka xirto xaj ama cumro qofka la leeyahay mawaaqiiddaas markuu marayu ka xihanaa waa qofka maka ugu socda xaj ama cumro meeshaas masalay ka qaateen ahlucilmigu waxay tahay qofku hadduu maka u socdo oo uusan xaj iyo cumro doonayn waajib kuma ahan inuu camal ka xirto miiqaadka iska dulmaraa markuu toos u jala ganacsiguu rabaa waxa weeyaan siyaaro ugu socdaa magaaladuuga degan yaho isagu magaaladiisii u socdaa waxa weeyaan waa iska aadaa waajibna kuma ahan inuu camal xirto waajibna kuma ahan inuu camal xirta waajib kuma ahan kuma ahan waman kaana qofkii ahaada duuna daalika mawaaqiida ka sokay qofkii wuxuu udhexeeyaa miiqaadka nabigu xadeeyey iyo maka almukarama uu udhexeeya xagga makuuba xiga dhanka makuu ka xiga qofkaasu markuu rabo inuu camal xirto aadi maa miiqaad ee gurigiisa u miiqaad qofkaas fiiri nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waman qofkii kaana ahaada duuna daalika meelahaas la sheegay sokadooda fa min xaysu meeluu ka xarmana ansha uu camalka ka bilaabay meesha uu ka go-aansaday inuu xajiyo ama uu cumraysto markaas ay ku soo dhacday meesha uu joogo dhankaasuu kasii dhaqaaqahu sii aada xaramkii oo u aadaa ee aadi maa waxa weeyaan miiqaadka xaggiisa halkaas asaga miiqaad u ah gurigiisaas ama meeshaas uu ka doonay inuu ka xarmado oo uu ku soo dhacay inuu camalka guto halkaasuu ka xarmana xataa ahlu maka reer maka yuxrimuuna min maka markay ka xarmanayaan reer maka xataa waxay ka xarmanayaan maka qofka maka degan maka qofka deganu khalaas markuu xarmanaa maka lafteedu ka xarmana reer maka bixi maayaan markay rabaan inay xajiyaan waxa weeyaan ka bixi mayaan maka oo aadi mayaan banaanka ee makada laftirkeeda ay ka xarmanayan makada laftirkeeda ayay xajkooda ka xarmanayan laakiin reer maka markay doonayaan inay cumraystaan kama xarma karaan maka reer maka markay doonayaan inay cumraystaan waxa weeyaan kama xarma karaan waxa weeyaan maka waa inay ka baxaan oo xilliga u baxaan inta xaramkaa kama xarma karaan waa inay xaramka ka baxaan oo meel xilliga inta tagaan ay cumrada ka soo xirtaan taasna waxaa caddaynaa xadiidka caaisha bint abibakr sidiiq radia allahu tacaala canhaa markay xajiday oo xajkii dhammaysatay ayay waxay doontay inay haddana cumraysato nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku daray cabdiraxmaan ibnu abi bakar waa walaalkeed ayuu ku daray maxrama la rabaa raaca markaasuu yidhi ukhruj biukhtika min alxarami faltuhilla bicumra walaashaar raac oo la bax waxa weeyaan xaramka kala bax ha soo xirato cumro markaad xaramka ka baxdaan ilaa xaramkaa la joogay markaa la joogay marka waxa weeyaan tanciim ayuu la tegay halkaasay camradii cumradii ay ka soo xiratay sidaas weeye marka qofka reer maka cumrada kama xiro karo marka inta xaramka ah kama xiro karo waa inuu ka baxa oo meel xilliga taga xaramka xuduudu leey saa u socotaad arkayda nihaayatulxaram waa dhammaaday xaramka darabta geedkeeda intay tagta ka soo xidhan hal tilaab intaa shee uga gudubto aanta xidhataad soo gelay markaas xaram khalaas markaas baabuur raacay aad masaajidka marka xaramkii waa weyn waa dhul weyn oo meelaha gabal intaas labaatan kilo mitir meelaha gabal ka badan soo ma jeedin marka meel unuga bax meesha dhankan tanciima marka u dhowo dadku aadan badanaaba dhankan tanciim waaba magaalada gudaheeda magaaladii yaaba dhaaftay xaramkii meelaha gabalna magaaladu xaram iyo wax u dhow maaha xaramku magaalada aad uga weyn xaramkaa weyn iyo magaalada marka waxa weeye qofka uun cumro u baahan yahy waa inuu baxo gaari qaato waxa weeyaan ila si kale kuma gaara xilliga waa inuu xilliga taga oo dhulka xuduudda xaramka ka baxa markuu ka baxo oo uu arko inuu ka baxay oo banaanka istaago halkaasuu ka soo xidhanaa kadib isagoo muxrimuu soo gela xaramka khalaas markaasa aado waxa weyan masaajidkii iyo kacbadii iyo halkaas aado meesha acmaasha lagu gudanayay marka waa sidaas weeyaan muttafaqun caleyh marka axaadiistaas waxyaalaha laga qaadana waxaa ka mid ah xadiidkaas cabdullahi bn cabaas waxyaalaha laga qaadana waxaa ka mid a xuduuddaas loo dejiyey qof alla qofkii xaj iyo cumro u socda kama soo gudbi karo isagoon xaj iyo cumro xihan qofkii maka u socda xaj iyo cumrana doonaya hadduu ka gudbo wuxuu ka mid yahay dadka xuduudda ilahay ka gudba xaaraan qacna wey xaaraan qacna weeye waajib cayniyay ku tahay inuu meeshaas ka xirto camal marba hadduu xaj iyo cumro doonaya makana ku socdo waana aad u dhacdaa xujayda iyagoo calaalamidoobao ka gudbaya wad arkayda soomaalida waa iska ayaan darada haysatay ka mid marka waa mamnuuc wey taas marka waa inuu qofku ogaadaa waxay kala yidhahdaan xadiidkan waxaa laga qaadana ahlucilmigu mucjisaadka nabiga inay ka mid yahay sala allahu calayh wasalam sababtoo a nabigu markuu xadaynaayay dadka meelahaas degan in badan oo ka mid uma islaamin kadibay islaameen soo xajiyeen marka waxay ishaaraydaa dadka meelahaas deganu waa islaami doonaan kadibna waa soo xaji doonaan marka taasna waxay ka mid tahay mucjizaadka nabiga sala allahu calayh wasalam sidii ayayna noqotay sidii ayayna noqotay sidii ayayna noqotay wa can caaishata radia allahu canha ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam waqata wuxuu miiqaat uga dhigay liahli lciraaq reer ciraaq daata cirqin meesha la yidhaha daatu cirqin rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wanasaa-iyu nasaa-ina waa wariyey xadiidkan oo abu daawuud iyo nasaa-i a wariyeen ahlucilmiga gabaldha way saxiix yeeleene imaam nawowi raximahullah majmuuca wuxuu yidhi isnaadu saxiix ibnulciraaqina wuxuu ka soo raray xaafidu dahabi inuu saxiixiyey aabiisna wuxuu ka soo raray inuu yidhi isnaaduhu jayid ahlucilmiga gobol inkirena waa jiraan oo imaam axmed uu ka mid yahay sheekh naxsudiin albanina irwaa lkhaliilka ayuu ku saxiix yeelay xadiidkaas marka caaisha radia allahu canhaa nabiga sala allahu calayh wasalam waqata wuxuu miiqaat uga dhigay liahli lciraaqi daata cirqin waxa weeyaan reer ciraaq wuxuu nabigu sala allahu calayh wasalam miiqaat uga dhigay daatu cirqin daatu cirqina waxay la siman tahay miiqaadkii reer najdi oo qarnu manaasilay la siman tahay marka reer ciraaq halkaasu u xadeeyey oo miiqaad uga dhigay wa aslu xadiiska asarkiisuna cinda muslim uu ku suganya min xadiidi jaabir radia allahu canhu ilaa laakini ana raawiyahu raawiga jaabir ka wariyey raawiga oo jaabir ka wariyey waa abuzubayre raawigaas ayaa shaka shakiyey fii rafcihi xadiidka rafcintiisa xoogaa shakiyuu ku wariyey oo wuxuu yidhi axsabuhu rafaca ila nabiy waxaan u malaynayaa jaabir inuu xadiidka rafcinayo nabiga u rafcinayo ma jasmin marka xoogaagaasaa ku jira waana xadiisku saxiixa yidhahdeen ahlucilmiga sheekh naasrudiin albanina irwaaqa ayuu ku saxiix yeelay wa fi lbukhaariyi saxiix bukhaari waxaa ku sugan ana cumara cumar bn khadaab radia allahu canhu huwa aladii kii inuu yahay waqata u xadeeyey oo miiqaadka uga dhigay daata cirqin daatu cirqi waxa weeye liahli lciraaq saxiix bukhaariga ku taalla taasna waxay ka mid tahay min muwaafaqaati cumar cumar meelaha uu ku waafaqay xaqa inta ijtihaaday weliba waxa weeye nabiga xadeeyey meeshaan isagu ma ogeyn markii labada magaalo la sameeyey ee basra iyo kuufa labada magaalo waa basra iyo kuufa markii la sameeyey ayay u yimaadeen waxa weeyaan dadkii reer ciraaq markaasay ku yidhahdeen cumarow annaga qarnu manaasil leexad buu nagu yihi marka waxaan rabnaa inaad miiqaad noo samayda markaasuu yidhi meel la siman soo fiirsada markaasay yidhahdeen waxaa la siman daatu cirqin khalaas ayadaas ka soo xarmadu masaladaas marka masale faa'iido badan oo kalaa laga helay marka waxay tahay qof kasta oo xajka iyo cumrada soo aada ee dhulka ku socda ama hawada maraya ama badda maraya ee aan miiqaad ku imaan ee miiqaad la sinma meeshaasa miiqaadkiisa ah meeshaasa miiqaad u ah qof kasta oo waxa weyaan miiqaad aan ku imaan ama hawada ha marayo ama dhulka ha marayo ama badda ha marayo miiqaadka ugu dhow markuu la siman yahay halkaasuu ka xarmana halkaas ayuu ka xarmanaa asalna waxaa u ah waxa weeyaan qowlkaas cumar bnu اlkhadaab radia allahu tacaala canh ayaa asal u ah qowlkaas cumar bnu khadaab ayaa asal u ah wa cinda axmeda wa abi daawuuda axmed iyo abi daawuud agtooda waxaa ku suganaya watirmidiy can ibni cabaas ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam waqata asagaa miiqaad uga dhigay liahli lmashriq alcaqiiqa caqiiq meesha la yidhaahdo ayuu nabigu uga dhigay reer mashriq waxa weeyaan miiqaad marka kaas waa daciif waa daciif oo sanadka ayaa waxaa ku jira nin la yidhahda yaziid ibnu abi ziyaad yaziid ibnu abi ziyaad waxaa kaloo ku jira maxamed ibnu cali ibnu cabdillaahi ibnu cabaas labaduba waa daciif cafwan waxaan rabaa yaziid ibnu abi ziyaad waa daciif ninka la yidhaahdo moxamed ibnu cali ibnu cabdillaahi ibnu cabaasna waxa weeyaan inqiaaca ku jiro waxa weeyaan wax uu ka maqlay cabdullahi ibnu cabaas lama arko marka halkaasu asaga dacfigu uga imaanaya halkaas ayuu dacfigu uga imaanaya maa nin daciifana waa ku jiraa inqiaacna waa ku jiraa nin daciifana waa ku jiraa inqiaacna waa ku jira oo yaziid ibn abi ziyaad waa daciif oo imaamu muslim wuxuu yidhi wuxuu ka mid yahay miman ittaqa naasu xadiiahu maxamed ibnu calina cabdullahi ibnu cabaas uusan wax ka marin ka maqlin bal lamaba kulmin maba aragaa layidhi marka inqiaacna waa ku jira nin daciifana waa ku jira waa daciifkaas baabu wujuuhi lixraami wa sifatihi haadaa kanu baabu wujuuhi lixraami xarmashada ama xirashada camalka kayfiyooyinkeeda baabkii ka hadlaayey iyo wa sifati tilmaantiisa baabkan wuxuu ka hadlayaa qofka xajka iyo cumrada marka uu gudanayo inta qaab loo guto xaj iyo cumra qofka waajib ku ahaanay xaj keliyuhu waajib kuma ahan qofka waxaa waajib ku ah xaj iyo cumra marka qofka xajinaya xajkaas iyo cumradaas qaababka loo guto inta nuuc loo guto iyo kayfiyooyinkooda ayuu baabku ka hadlaa baabu wujuuhi lixraami xirashada wajajiyaalkeeda baabkii ka hadlayay iyo wa sifati tilmaantiisa iyo wa sifatihi tilmaantiisa can caaishata radia allahu canhaa qaalat caaisha waxay tidhi kharajnaa waa baxnay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam caama xajat lwadaa sanadii xajat lwadaa ayaan baxnay fa minaa annagu naga mid ahaaday man qof ahalla xirtay oo ku dhawaaqay bicumratin cumro ihlaalka waxaa la hahdaa rafcu sawt codka kor loogu qaado bitalbiya fa minaa anagu naga mid ahaaday man qof ahalla codka kor ugu qaaday bicumratin cumro wa minaa anagu naga mid ahaaday man qof ahalla talbiyada kor ugu qaaday bixajin xaj iyo wa cumratin cumro wa minaa anagu naga mid ahaaday man qof ahalla codka kor ugu qaaday bixajin xaj keligiisa wa ahalla rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calay wasalam wuxuu xirtay bilxaji xaj fa amaa man qofkii ahalla xarmaday bicumratin cumro fa xalla qofkaas waa xalaal noqday wa amaa man qofkii ahalla xirtay bixajin xaj ow amase jamaca kulmiyey alxaja xaj iyo walcumrata cumro falam yaxilu dadkaas ma xalaal noqon ma xalaal noqon xataa kaana ilaa uu ahaaday yowmu naxri maalinta xoola qalko maalinta tobnaad ah muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu ka hadlayaa qaababka xajka iyo cumrada loo guto ayuu ka hadla qaababka xajka iyo cumrada loo guto ayuu ka hadla can caaishata radia allahu canha qaalat kharajnaa waa baxnay maca nabiy nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalama caama xajat lwadaac sanadii xajat lwadaac sanadii xajat lwadaac waa sanadii tobnaad sanadii tobnaad wey marka waktiga ay baxeenna waxay ahayd bisha dilqacda markay shan ka dhimeed bacda duhuray ka soo baxeen magaalada madiina sida saxiixaynka ku sugan waxa weeyaan magaalada madiina waxay ka soo baxeen bisha dilqacda oo shan ay ka dhimanta shan iyadoo ka dhiman bacda duhur ayay ka soo baxeen caama xajat lwadaac maxaa loogu bixiyey nabigaa dadka sagootiyey oo wuxuu yidhi khuduu canii manaasikakum acmaasha xajka sanadaan iga qaata lacalli laa alqaakum bacda caami haada waxaa dhici karta sanadan kadib inaanan idinla kulmin sidii ayna noqotay sanadana sooma xaj marka waxa weeyaan sideetan iyo dhowr casho la joogaba nabigu waa dhintay salawaatu ullahi wasalaamu calayh bacda alxaj markaa nabigu wuxuu dhahayey war acmaasha xajka iga qaato iga barta waxaa dhici karta inaanan sanad dambe soo xajinin marka dadkii wuu sagootiyey saasaa loogu magacaabay sanadii tobnaad oo hijriyada ahayd kharajna waa baxnay maca nabiy nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalama caama xajat lwadaac sanadii xajat lwadaac fa minaa anagu naga mid ahaaday man qof ahalla xarmaday oo waxa weeyaan ihlaaka waxa la idhahdeen rafcu sawt codka kor loogu qaado haddana waxaa loola jeedaa xarmashadii ama xirashadii camalka marka camalka saddex qaabaa loo xarmadaa saddexdii xadiisku naskarayna oo caddayna fa mina anagu naga mid ahaaday man qof ahalla xarmaday bicumratin cumro cumru xarmaday macnaheeda waxay tahay miiqaadka markuu marayo cumro xidhana miiqaadka markuu marayo uu cumro xidhanaa wuxuu leeya labayk allaahuma cumratan uu leeya khalaas marka uu diyaargaroobo ka hor uu diyaargarooba markuu diyaargaroobo cumro xidhana khalaas waa iska talbiyeysana markuu tago xaramka oo kacbada tago toddoba gooru dawaafa markuu toddoba goor dawaafo labadii ragcuu tukana markuu labadii ragco tukado biyihii samsamku cabaa markuu biyihii samsamka cabo safuu tegaa toddoba gooru safa iyo marwe dhexdooda ordaa markuu dhammeeyo tintu iska jara ama waa xiidha khalaas cumro waa dhamat cumro waa intaasba iyadana cumro dhan waa intaas waa iska jooga xalaal noqonaa dharki waa iska bedela qof xalaala weeye dura waa iska guursanaa meeshiisuu deganaana maalinka bisha dilxija ay sideed tahay maalinkaasuu xajki xidhana marka maalinkaas uu xajki xidhanahu mino aada markaasuu acmaasha xajka bilaaba taas waxaa la yidhaha qaabkaas tamatuca la yidhaahdaa xagga adilada marka la fiirina waana nuuca ugu fadliga badan saddexda nuuc qaabka ugu fadliga badan wey adilada marka waa qofkaan hadyi wadin qofkii hadyi wada waxa u fadli badan qiraanka sida nabigu u xajiyey sala allahu alay wasalam laakiin dadkaan hadi hadyiga wadin nabigu kanuu amray markii dambe marka waxa weeye qofku cumru xidhana laakiin shardi waxaa marka tamatuc la dhihi karo waa goorma waa marku cumrada xirto fii ashhuri lxaj bilii xajka bili xajkana waa taqaanaa waa laba bilood iyo toban habeen shawaal dulqacda iyo cashru dilxija kaas waa mid marka kaas waa meesha ay tiri fa minaa man ahalla bicumra wa minaa anagu naga mid ahaaday man ahalla qof xarmadoo xirtay bixajin xaj iyo wa cumratin cumro kana waa nuuca labaad waa banaanta qiraana la yidhahda qiraan qiraan a la yidhahdaa qiraan wuu isla xiriiriyey xajkii cumradii markuu miiqaadka marayo uu leeyahay labayk allahuma cumratan waxajan ilaahay anugu waxaan kugu ajiibay xaj iyo cumro khalaas hadhow markuu kacbada tago dawaafulquduum iska dawaafa ma xalaal noqonaya labadaas go-u ku taagnaana duniya gabdhuhu awalba dharkooda iska wateen ayagu iyo un kaliya niqaabka kaliyahay furan ayagu iyo khufaazaynka ee dharkoodu kale awalba waa wateen gabdhuhu khalaas sidaasuu xaaji u ahaana madaxa ma dabooli karo ninka waxa weeyaan wax carfay ma marsan karo labada go maya dhar oo caadiya ma qaadan karo dumarkiisa hadday la socdaan waa ka xaaraan gabadhiisa ma guuri karo isagu ma guursan karo waxa weeyaan ugaar sooma dili karo aduu qof xaajiyo sidaas u taagnaana waxa weeyaan ilaa laga gaaro maalinka tobnaad oo uu jamratulcaqaba dhagaxa ku tuuro oo uu tinta xiiro maalinkaasu taxallul awal xalaal noqonaa markuu dawaafka sameeyana taxallul thaani kaas waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan qiraan xaji cumru hal mara xirtay acmaashii xajku samaynaa cumradu iskaga dhex jirta iyadoo camal u gooniya male mar haddii laysku daro acmaashii xajko kaliyuhu samayna cumradiina waa ugu dhex jirta kaasna waa qiraanka nooca la yidhahda wa mina anagu naga mid ahaaday man qof ahal la xirtay bixajin xaj kaliya xaj keligiisa kana ifraadaa la yidhahda ifraad xajkiiyuu kali yeelay wuxuu samaynaa miiqaadka markuu maraayu le labayk allahuma xaj ilahu anugu xajaan kugu ajiibo khalaas hadhow markuu tago sida qofkii qiraanka ayuu la midi intuu sameeyuu samayna ka horra xalaal ma noqon kara saw xajuu xirtay dawaafulquduumuu samaynaa waa sugaa ilaa xaj ka dhammaado ma xalaal noqonayo maanta tobnaad marka kaasna waa ifraad marka hadhow xajku dhammaado uunta miiqaadka aadu cumro ka soo xihana ila cumradiyaa laga rabaa aw cumrada inaad tiraa wey markaas gadaaluu cumro kala imaana ifraadaa la yidhaha kaasna haduu rabana hadhow marka lagu soo safraa cumrada sidaas wa ahalla rasuululahi rasuulka alla wuxuu asagu xirtay sala allahu calay wasalam bilxaji xaj meeshaas khilaafaa ku jira xaj ayuu xirtay ayaa caaisha olada xadiidkan xaj ayuu xirtay bukhari muslim aan xadiiska wariyeen laakiin xadiidka cumar ibn اlkhadaab ee bukhaariga waxaa ku sugan waxa weeyaan inuu xaj iyo cumro xirtay xadiidka anas ibn malik ee waxa weeyaan bukhaariga waxaa ku sugan inuu xaj iyo cumro xirtay bal sideed iyo toban xadiis bal labaatan xadiis oo saxiix ah ka badana ku soo aroortay ayuu yidhi cabdullah ibn salix alfawsaan waxa weeyaan oo tusayda nabigu xaj iyo cumro irka labaatan saxiix oo ka badan marka see loo jamcina xadiidkan caaisha waxay leedahay xaj u xirtay keliya weliba xadiidka caaisha ma ahan xadiis kaleo saxiix muslimka ku sugan laftirkiisa ayaa tusaya in waxa weeyaan uu xaj kaliya xirtay see loo jamcinaa waxay yidhahdeen ahlucilmigu waxaa lagu jamcinaa markii hore nabigu xaj ayuu xirtay haddana markii dambe cumro ku daray isagoon ka xalaal noqon marka qofka dhahaya xaj kaliyu xirto ifraadu ahaa wuxuu ka warramay fii awali lxaal arrinkii ugu horreeyey qofka dhahaya qiraanu ahayo xaji cumru isku darayna wuxuu u jeedaa mastaqara caleyhi amruhu sidii arrintiisa ku dambayday marka markii hore uu xaj xirtay kadib cumru ku daray sidaas in loo jamciya ugu fiican waana sida ay doorteen ibn اlmundir ibn اlxasmi xaafid ibn xajar oo uu yidhi hada huwa اljamc اlmuctamad sida lagu jamciya ugu fiican marka hore xaj xigtay kadib cumru ku dara idan markii dambe arrintiis waxay ahayd qiraan nabiga salى اllahu alيه wasalam waxay tihi caaisha radia allahu canha faamaa man qofkii ahalla xirtay bicumratin faxalla wa xalaal noqd qofkii cumro xirtay markuu xaramkii tegey oo dawaafay oo sacyigii sameeyey oo tintii jartay waa xalaal noqda caadi maanta sideedaadu xaj xihana wa amaa man qofkii ahalla xirtay bixajin xaj ow xajin ow amase jamaca kulmiyey alxaja xaj iyo walcumrata cumro falam yaxilu ma aysan xalaal noqon kuwaasu maanta tobnadaysu wey ma xalaal noqon xataa kaana ywm naxri ilaa maalintii tobnaad laga gaaro ma xalaal noqon muttafaqun calayh laakiin xadiidkan wuu soo iqtisaariyu yidhi cbdullah ibn salix alfawsaane saxiixaynka waxaa ku sugan in la kala tafsiiliyo qofka xaj kaliya soo xirtay ama xaj iyo cumro isku daray labaa loo kala qaada qofkaas inuu hadyi wado iyo inuusan wadin hadduu hadyi wado oo xoolihii uu xaramka ku qali lahaa uu gurigiisii ka soo kaxeeyey waa sidaas xadiisku caddeeyey xadiisku qofka uu ka hadla waa kaas ilaa maalinka tobnaad la gaaro ma xalaal noqon karo laakiin qofkaan hadyi wadin waxaa u banaan inuu fasaqo xajka iyo cumrada xaj iyo cumra u wada xirna ama xaj kaliya inuu fasaqo cumra u bedelo oo inta dawaafo sacyi sameeyo tinta jarta uu xalaal noqdo yidhi cumran ba ka dhigtayba owan nabiguna sidaasu amray sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan saxaabadii aan hadyiga wadin sidaas ayuu amray bukhaariiy muslim ku suganta min xadiid cabdillahi bni cumar waxa weeyaan inuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam qof alla qofkaan hadyi wadin waxa weeyaan waa inuu beytka dawaafo bayna safa walmarwatina dawaafo tintana gaabiyo uuna xalaal noqdo sidaas ku yidhi shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi iskuma khilaafin hal qof oo ahlulcilmiga ka mid ah nabigu inuu amray asxaabtiisa inay dawaafaan beytka iyo bayna safa walmarwa oo ay xalaal noqdaan oo ay cumro ka dhigaan waana mutawaatir agga xaadiista arrintaas mutawaatir waa darajada xadiista ugu sareyda wuxuu ku leeyahy fataawa juska labaatan iyo lixaad lixdan iyo ko ilaa lixdan iyo laba idan marka taas ayaa waxa weeyaan qofka waxa weeyaan u bannaan hadduusan hadi wadin laakiin hadi hadduu wado umaba banaano inuu xalaal noqdaba uma banaan xaj cumra hadduu soo xirtay afdalna sidii nabiga u ah inuu waxa weyan qiraan ka dhigto ilaa nabigiisa ilaahay uma doorin sida aan fadliga badnayn qofkii hadyi wada waxaa afdal ah sidii nabigu qofkaan hadyi wadinna waxaa afdal ah siduu saxaabadiisa amray siduu saxaabadiisa u amray wallahu subxaanaه wa tacaala aclam slى اllah وslm وbaarak calى nabiyina mxamed